hadda waktigana waxaa matalan caruri waay oo hadda bishii kale oo codadka ay dhalanaysa hadda magaatinkeedana baarlamaanka ugu eegyahay una malayn maayo hadda hawsha taalla waxaan dareemaya inay aada u ballaaran tahay loo baahan yahay in la tababaro erigada muxuu ahaa doorashada la tababaro muxuu ahaa odayaasha lasoo xareeyo ayaga laftigooda lagu dhiirogeliyo qaabka ad waxsha kulaya inay noqoto qaab maaragtay ummadda soomaaliyeed doola fiicaad u keeni karta masale ka bacdi markii ay soo xulaan ergooyinkii wax dooranayay ayaga laftigoodana tababar baa loo furayaa marka markii la fiiriyo waktiga ay u baahanta waxaasoo dhan waxaan dareemayaa in runtii aan waktigii la haysan hadda waxa weeye kolleyta waxaan dareemayaa in baarlamaankan uu uu sii joogi doono ilaa maaragtay arrimahaas laga dhamaystirayo